أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته weeraro kala doon oo lala beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala doon oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya askar ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa xoog kula wareegay gaadiid ganacsi oo ay lahaayeen ganacsato ku dhaqan magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya kataybele khabaari ayaa baahisay filim cusub oo qaybtii koowaad ah silsiladda ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka wilaayadda islaamiga bokol ayaa ofriin u samaysay qoysas danyar ah oo ku dhaqan deegaanka ceelgaras ee wilaayadaas dowladda xabashada etoobiya ayaa wadda diyaargarowgii ugu dambeeyey ay ku doonayso inay ku dhaqangeliso heshiiskii xaaraanta ahaa ee murtad muuse bixi uu xabashada ku siiyey badda soomaaliya munaasabad lagu maamuusayey majmuucadii wilaayadda islaamiga shabeellada hoose ku matelaysay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga landulus ayaa lagu qabtay deegaanka kuunyo barrow ee wilaayadaas waxaa sidoo kale warkeenna duhur ku maqli doontaan xalqadii saddex iyo labaatanaad warbixinno taxanaha oo aan ugu magac darnay maanta oo kale ramadaanna maxaa dhacay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay saddex iyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dhowr jaha ka weeraray xerada cadowga allah ee degmada qoryooley waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay hal askari oo murtad ah mid kalena waa uu ku dhaawacmay dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada kuwaasoo marayay inta u dhexaysa baarsanguuni iyo buulo guduud waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta xabashada etoobiya ee degmada diinsoor waxaana dhawaaqa rasaasta dagaalka laisku adeegsanayey laga maqlayay deegaano ka fogfog degmada diinsoor sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada baay weerar qorsheysan ay ku qaadeen fariisinka murtadiinta ee makuudo ee magaalada baydhabo dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qaraxa la beegsaday maleeshiyaad murtadiinna oo ku sugnaa hoteelka boosh oo ku yaala agaarka isgoyska soobe ee magaalada muqdisho tan iyo intii la guda galay bisha barakeysan ee ramadaan waxay ciidamada mujaahidiintu sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abu xasaan ciidamo ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa xoog kula wareegay gaadiid ganacsi oo ay lahaayeen ganacsato ku dhaqan magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya sida uu inoogu warramayo casaam carafaad wararka ka imaanaya magaalada jigjiga dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya waxay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xabashada etoobiya ee ku sugan magaaladaasi ay la wareegeen lix gaari oo ay saarnaayeen badeecado kala duwan ay leeyihiin ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada jigjiga gaadiidka iyo badeecadaha ay la wareegeen askarta xabashada etoobiya ayaa ka yimid magaalada hargeysa iyadoona kumanaanka kun oo dollar ay ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada jigjiga ee badeecadaha gaadiidkaasi saaran ka soo iibsadeen suuqa magaalada hargeysa taliyaha ugu sarreeya ciidamada xabashada etoobiya ayaa horey u sheegay inuu amray taliyaha maleeshiyaadka ashadla dirirka iyo booliska inay ka hortagaan ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee badeecadaha ka keena gudaha dalka soomaaliya keliyana la ogol yahay inay ka iibsadaan magaalada adisababa dowladda xabashada etoobiya ee guumaysata dhulka soomaali galbeed ayaa tacadiyo iyo dhibaatooyin joogto ah ku haysa dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed waad mahadsantahay walaalka cazaam kataabeel akhbaari ayaa baahisay filif cusub oo ah qaybtii koowaad silsiladda ramadaanka iyo mujaahidiinta ku riwaadaysa furimaha dagaalka xaris cabdiqaadir ayaa muuqaalkaasi warbixintan inooga diyaariyey
silsiladan oo loogu magac daray ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka waxay soo bandhigaysaa nolosha dhabtaha ka jirta furimaha lagu hortaagan yahay cadowga islaamka iyo sida muraabidiinta goobahaas ku aadan ay u gudanayaan acmaasha bisha barakaysan ee ramadaan muuqaalkan oo xalqada koowaad islamarkaana la daawan karo muddo saddexiyo toban daqiiqo ee lagu soo qaatay jawiga ay bisha ramadaan ku qaadanayaan mujaahidiinta ku aadan furimaha wilayaadka gado baay iyo jubbada hoose ugu horeyn wuxuu filimku soo bandhigayaa yowmiyaadka mujaahidiinta iyo sida ay maalintooda u maamuusaan ramadaanka iyadoona la arkayo geesyada islaamka oo dhanka kala wadaagaya cibaadaad kale oo qaali ah oo ay la kulansadeen jihaadka kuwaas oo ay qayb ka yihiin xalaqaadka cilmiga oo ay ku qaataan duruus kala duwan oo diini ah oo ay si dheer tahay in wakhti ka mid ah maalinkooda ay siiyaan muraajacada qur-aanka halkani waa jiidda hore ee wilaayada gedo oo ay ku sugan yihiin mujaahidiinta
به توج التاريخ والسعاد مسفر به توج waxaa iyagoo ilna ku ilaalinaya cadowga islaamka oo ay ka difaacayaan muslimiinta dhanka kale muhiimad gaar ah siinayaan inay fursadaha maalinkooda uga faa'iidaystaan naqtiinka qur-aanka iyo ka faa'iidaysiga duruusta الله وبركاته ونوعه مجاهدين رباضس وقرن فرن جرنا قول كجدو إلهي سبحانه وتعالى نعمرين شيء سنين كدائر مكمدة حتى سنين كلمي رباط جهاد إيو والبرشة سيسي مدريد برغايتا
intaas kadib waxay kaamarada u milicsanaysaa soo bandhigidda sida uu yahay diyaargarowga wakhtiga afurka ee jabhaddan ku aadan jiidda hore ee wilaayada gedo waxaana la arkaya rag ama majmuuco ku howlan diyaarinta cunto leh noocyo kala duwan oo ku jira laxadaadkii ugu dambeeyey ee hawsha ay u xil saarnaayeen walaalahooda به توج التاريخ والسعاد مسفر به توج
markii la gaaro afurka ayay si wadajir ah u wadaagayaan cuntada iyagoona intaas kadib u diyaargaroobaya gudashada cibaadaadka kale sida salaadaha waajibka iyo sunnada التاريخ حينا أنها تتكرر
dhanka jiidda hore ee wilaayada baay wuxuu filimku gudagelayaa soo bandhigidda nolosha ay u kulantay nacamta kala duwan ee ay ku jiraan geesyada ku aadan furimahaasi waxay maalinkooda ramadaanka ku qaataan xalaqaadka duruusta diiniga ah iyagoona wakhti badan ku bixinaya fahamka iyo muraajacada culumta sharciga
على الأكوان والخلق تنظر
xilli uu xaalku sidaas yahay ayay majmuuco ka mid ah raggaas u istaagtaa khidmada xagga madbaqa iyo diyaarinta cuntada kuwaasoo gacmahooda ku diyaarinaya hilib geel iyo cunto macaan oo ay ku afuraan geesyadaas maalinkooda soo nooleynaya fariidada cilmiga iyo jihaadka
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
waxay saacaddu timid xilliga afurka timirta ay biyuhuna way isgarab yaalaan waxaana raggii mid waliba uu qaadanaya sidkiisa durbo markay afuraan ay isku taagayaan salaada maqribka ma seegayaan cibaadaadka qiyaamka iyo qur-aan akhriska waqtiyada habeenkii iyagoo soo camiraya masjidka
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم tani waa xaaladda bisha ramadaan ee jabhada ku ribaadaysa afrimaha wilaayada baay waxayna marnaba hilmaamin xaraasada iyo muhiimadda caamka ah ee islaamka uga aadan yihiin iyagoona wada qaybsada waa ardiyaha markay walaalaha kala gudanayaan cibaadaadka
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لن تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ميلون فدينو سين أرغا هايتان ميبوا فرنتي هرو ثغري إسلام سني عادية كآدم قدالكي dadkii mujaahidiinta hayaa jara
intaas kadib filimkan xalaqada koowaad u ah silsiladda ramadaanka ee mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka wuxuu dalxiis kugu geenayaa jiidda hore ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mid ka mid ah ragga mujaahidiinta ee ku aadan furintaas ee la hadlaya kitaab al akhbaariya isagoo gudanaya mid ka mid ah howlaha uu u qaabilsan yahay muslimiinta
بسم الله الحمد لله ثم الحمد لله كل وعاوي وفرنتان كسوغناي ما شاء الله فعيدا ندو كونا عادوين وكنا مدار حواي جبت ذو مغلا انا جبتنا عادو مغلا الحمد لله ثم الحمد لله وحاوي وحالي ولا لا مجاهدين تفرما كجر دمانتود وحالي بشهر رمضان هلا فايدستو صلاة الليل صومك عباداتك هلا فايدستان لا ولا لا مجاهدين دمان فرما كجر عادوين حبدا وبدينا بالرمضان لو جراي وحاوي iyagoo hortaagan iskudayada cadowga islamarkaana u dhowbar adeegaya fariidada jihaadka ay halkaas si qalbi furan ugala soo hadlayaan dadka iyaga ka dambeeya ee ku nool wilaayaadka waxaana ka codsanayaan inay usoo duceeyaan marka allah subxaana watacaala mahad isku leh marka allihii maarden nimankani iyo maarden yaan mahadnagaano markasta marka dadka muslimiinta ee maarden oo wilaayaadka ka soon manaha amniga iyo istiqraarka iyo hata geeka ka jirana bacd allahi subxaana watacaala dadkaas muslimiinta ee difaacan ka jara difaacayaalkan dadka ka jara iyo maarade ayaa ka haysadan marka aniga walaalo jo maarade suquurta ka jara ma an helmaan markasta hasuusnaadaan marka ilaahay subxaana wataala ani han baryaan markasta an helmaan mujaahidiinta maarade suquurta ka jirta oo adow ka hor suran ilaahay subxaana wataala maarade ntoogaan ani ilaahay azi iyo sharaf maarade manaha sii iyo guul ani ilaahay subxaana wataala sii cibaadadii oo ilaahay subxaana wataala ku aqbal
daqiiqada iyo sakanada ugu dambeeya filimkan waxaad ku daawanaysaa dowrka majmuucada ku qoran diyaarinta cuntada afurka ee mujaahidiinta ku sugan jiidda hore ee wilaayada jubbada hoose waxaana kuusoo muuqanaya cunto midda ugu horreysa oo halkaas ku haystaan mujaahidiinta taas oo allah ku manaystay
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أخواني الحمد لله إلهي ما أحسن وزوجة يا بشان رمضان رمضان مبارك إلهي سبحانه وتعالى نبن وسوق قاسي إلهي رغم حدينينا هذا نوحا ديارنا أخوركي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
jawi deggan oo soo jiita nolosha cunto diyaarsan oo khidmadeeda loo kala tartamayo ka faa'iidaysiga duruus iyo thawaabka uu leeyahay jihaadka ribaadka iyo cibaadaadka fadliga badan waxaa kulansaday muraabidiinta ku sugan furimaha dagaalka kuwaasoo hortaagan cadowga islaamka xilli uu sii xoogaysanayo jabka kaga imaanaya gacmaha mujaahidiinta isdaaraadkan silsiladda ah ee ay kitaab al akhbaariya baahisay xalqadooda koowaadna waxay muslimiinta usoo bandhigayaan nolosha xaqiiqiga ah ee ku dhisan deganaanta iyo cisiga ee uu ku nool yahay mujaahidka u dagaalamaya sariirida kelimadda tawxiidka kaasoo uu allah ku galladay nicamtiisa kala duwan
wilaayadii islaamiga boqol ayaa afrin u samaysay qoysas danyar ah oo ku dhaqan deegaanka ceelgaras ee wilaayadaasi cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa si amaqaadaya warbixintan qoysaskan ku dhaqan deegaanka ceel ansaar degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka mahad celiyey deeq afurin ah oo kaga timid wilaayadooda deeqdan ayaa ahayd lacaga gaaraya konton konton dollar oo qoys waliba loogu tuurayay moobeelkooda si ay ola mid noqdaan dad yooga kale ee haysta afurka qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay in la siiya lacagahan oo warbaahinta islaamiga la-andalus la hadlay ayaa sheegay in ay heleen lacago konton konton dollar ah oo kaga timid wilaayada islaamiga ee bakool mujaahidiintana ay ugu duceynayaan nasri iyo tamkiin iyo in uu gaalada cadowga ah allah jabiyo
awalan magaagay mayba lere isaa iidowye lere deegaankiina mayba waa eelansaaru gaaran gobolka bokool may mujaahidiinta ninka maar dahna diirseena mardhow bees afure konton konton doolara marka walaalayahani diirsi meebalana aduusho in ilaahay jibi iyo ilaahay ku tuugan dadka muslimiintana meelbiro in ilaahay izi sharafiyona wanaag ilaahay ka noolay gaaladana meelbiroogda yabiyona hilaag ilaahay kirid untaas iyo ilaahay ku tuugan walaahi iid baan isku rafaasagnayn afurana hani diirsi ee dadka muslimiinta ee meelana walaayadu bakool gaar ahaan gaalada allahasin ku jibi dhammaanteen ba alla noo jibi isigna maarada miisaankin aakhirala siinka kaba bismillaahi raxmaan raxiim magaay nuuriyaasa nool dhere deegaanka anka nool ee ansaaru ardeeda langmahayte dhabaysan ahayni afuran hana geysi ilaahay kheersan sii konton doolaraan hana geysi walaayada bakool hana geysidi ilaahay kheersan sii idaawadan ilaahay ama kuweel idaawadan alijibi idaawadaan alijibi ilaahay umahadyaana magaagay ifriin maxamed kuuliya dhere deegaanka el ansaara ka nool may ang mahadyaan ilaahay ang mahadyaan madaas kadib ilaahay marshe aha mujaahidiinka konton konton doolaraha nageysidi gaar ahaan gobolka bakool afurkaana helni ilaahay anka mahadyaana dhaboysanayni gaaladana allahi jibi islaamka galantiskor allahi kaweela magacay habeen abdullaahi iyo dheeree deegaanka eelansaar dadka masaakiinta eelansaar rooga kumadeena walaayada bokool konton doolar afureena siiday islaamkaanka mahadyaane gaalada ala jibi muslimiinka guul adhisay bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ku hoos nool raayada towxiidka ayaa garab iyo gaashaan ka hela wilaayaadkooda islaamiga ah ee soomaaliya kuwaas oo bulshadooda la qaybsanaya hadba marxaladda ay ku jiraan waad mahadsantahay walaalka rabaani dowladda xabashada etoobiya ayaa wadda diyaargarowgii ugu dambeeyey ay ku doonayso inay ku dhaqangeliso heshiiskii xaaraanta ahaa ee murtad muuse bixi uu xabashada ku siiyey badda soomaaliya cadab warbixinta warkan waxaa inoo hayaa marwaan maxmed kowdii janaayo ee sanadkan oo ah markii uu dhacay heshiiskii xaaraanta ahaa ee maamul goboleedka ashaadola dirirka ah ee somalilan uu dowladda xabashada etoobiya ugu saxiixay qeybo ka mid ah badda cas ee soomaaliya afar bilood kadib waxay dowladda etoobiya waddaa qorsho ay ku doonayso inay xoog kula wareegto badda soomaaliya taasoo si xaaraan ah ugu saxiixay murtad muuse biixi ciidankeeda badda ay ku rajaweyn tahay inay xoog ku qabsadaan badda soomaaliya ayay tababar u soo xirtay dowladda xabashada etoobiya iyadoona bartay xirfado kala duwan sida dabadamiska maraakiibta wakiilka taliyaha guud ee ciidanka badda etoobiya ayaa u sheegay askarta tababarka loo soo xiray inay waajib ku tahay ka hortaga wax kasta oo lid ku ah ammaanka badda sidoo kale dowladda xabashada etoobiya ayaa soo iibsatay laba doomood kuwaasi oo markabka sida uu ku soo xirtay magaalada jabuuti etoobiya ayaa sii wada damaceeda ay ku doonaysa inay ku qaadato badda soomaaliya iyagoona doonaya inay xoog ku qaataan badda gaar ahaan qaybta saylaca kadib markii heshiis xaaraan ah ay la gashay murtad muuse biixi waxaana heshiiskaasi si adag uga soo horjeestay mujaahidiinta bariga afrika iyo guud ahaan bulshada muslimka ah ee soomaaliyeedda waad mahadsantahay marwaan munaasabad lagu maamuusayey majmuucadii wilaayada islaamiga shabeellada hoose ku matelaysay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga landalus ayaa lagu qabtay deegaanka kunyo barrow ee wilaayadaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan hayaa waa munaasabad heerkeedu sarreeyey maamuus iyo bogaadina loogu sameeyey majmuucadii wilaayada shabeellada hoose ku matelaysay tartanka andalus bisha barakaysan ee ramadaan kaas oo ay la gashay tobankii majmuuco ee matalayay tobanka wilaayo allah fadligii majmuucada wilaayada shabeellada hoose ayaa ku guulaysatay inay kaalinta koowaad ka gasho musaabaqada waxaana munaasabadii lagu maamuusayay ay ka dhacday magaalada kuunyo barrow ee xarunta wilaayadaasi marti sharaf iyo mas-uuliyiin ayaa kasoo qayb gashay munaasabadda waxaana ugu horeyn kelimad bogaadin iyo dhiirigelin ah ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan jazakumullah khayran kolley waxaan kaloo mahadnaqayaa dadka dhammaan kasoo qaybgalay xafladani ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka la hadin saaro waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhallinyaradii culummadii tartamayay ee wilaayada matalaya jazaahum allah khayran juhdigii aan la maqlaayay hadda inagu sheekeynayaan bixiyey xaqiiqatan rag culumi ahaayeen cilmigooda ay soo bandhigeen ilaahay subxaana watacaala cilmigaas iyo aqoontaas ha u barakeeyo qulubtoodana allah ku sugo diintoodana allah u xifdiyo waxaan kaloo u mahadnaqayaa lajnadii de mogta ee taxkiimka ahayd oo iyadana ad hawsha daadihinaysay mutasaabiqiintana u garsooraayay iyagana waa u mahadnaqeenaa siday mogtahay dadka u garsoorayaan juhdiga bixinayaan jazaakum allahu khayran aan leenahay ilahi subxana wataala ha barakeeyo xaqiiqatan haddee wixii hadal ahaa akhyaarta iga horreysa ayaa sheegay raggan dadaal badanay muujiyeen ilahi subxana wataala ha barakeeyo wax rag culummo ah arsil rashiid malatuusi rag la daarmila maanta maaha dadaalka aad muujiseen waxaa la rabaa insha alla tacaala haddee mogtahay cilmiga iyo waxbarashada iyo aqoonta in la siyaadsado iyo juhdiga la bixiyo dada mogtahay faa'iidada ay leedahay waa ujeedaan oo hadda aad ku guulaysateen ilaahi subhana watacaala hayna barakeeyo marka in lasii dadaalo oo haddee mogtahay wax lasii siyaadsada la rabaa insha allah tacaala sidoo kale mid ka mid ah tartamayaasha ayaa sharaxaad ka bixiyey asbaabta keentay in majmuucadooda ay kusoo baxdo dhibcaha ugu sarreeya ah ee kaalinta koowaad qodobka labaad waxaa jirta runtii xamaasad zaa'id ah oo tartanka iyo howlihiisa iyo iyo ku tacalluqdo inba laysku dayo in tartankaasi laga midho dhaliyo runtii ma ahayn in wilaayo gaar ah lagu weerarayana ma ahayn majmuuco gaar ahna weerar kuma soconin laakiin waxay ahayd siduu walaalka cuqba sheegay annagana seen su-aasheena ku ceshan karnaa ee seena tartankaasi aan kaalin ugu gari karnaa ee runtii waxaa dhacaysa mararka qaar wilaayaadka qaybo ka mid ah inay masaa'isha qaybo ka mid ah ay gafaan nama qusaynin haddaan wilaayada shabeellada hoosannahay inaan ku faraxno sababtoo ah iyaguna tartankooday ku jireen annagana tartan oo waxaan ku jirnay oo ikhwada iyo walaalnimada aan waxba u dhimaynin ugu dambeyn suldaan maxamed cabdulqaadir oo qayb ka ahaa marti sharafkii munaasabadda soo xaadiray ayaa dhankiisa si weyn u soo dhoweeyey guusha ay soo hooyeen tartamayaasha wilaayada shabeellada hoose isagoona u dardaarmay in cilmi iyo aqoon ay sii siyaadsadaan waxaan bogaadinaynaa wilaayada shabeellada hoose guusha ilaahay uu siiyey waa ku faraxsannahay waanu soo dhoweynaynaa waa markii labaad markii hore waa lala haystay markaan gooniyay u tahay waxaan rajaynaynaa tartamada kaloo dhacayaan inuu ilaahay nabad nagu gaarsiiyo haddana aan ku guulaysanno insha allah biidnillahi albaari oo sida culimmada ay daaradaarantay hadda inhala sii dadaalo sidii mar walba loo guulaysan lahaa sida hadda sheekha uu ku dhawaajiyo mudaalacadu waa sax waxaan isu dardaarmaynaa in in la sii dadaalo dhallinyarada iyo dadka waaweyn waxoo dhan inay sii dadaalaan siiba dhallinyarada inay sii dadaalaan dhallinyaradu waa wax dadka lagu xisaabtamayo waxa laysku haysto maanta waa un dhallinyaradaas hadday toosaanna wax badan bay beddelayaan marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahayna wada toosiyo sanadkan kun afar boqol shan iyo afartanka hijri waxay idaacadda islaamiga ah ee andalus qabatay tartan xamaasadiisa wata islamarkaana si weyn ay ula socdeen bulshada muslimiinta ee ku kala dhaqan dalka iyo dibaddiisa iyadoona allah fadligii dhegaystayaasha ah ay wax weyn ka faa'iideen mahadsanid walaalka cabdiqani iminkii haatan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii saddex labaatanaad warbixino taxanaha oo aan ugu magacdarnay maanta oo kale ramadaan maxaa dhacay cabdiqaadir rabaani ayaa mar kale eegaya warbixintan
قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا تاريخ قف يا زمن سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن قف يا تاريخ
maanta oo kale laba iyo labaatanka ramadaan sanadkii sagaalaad ee hijriga nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam ayaa diray sariyo uu hogaaminayey khaalid ibnualwaliid ayna qayb ka ahaayeen saxaabada kale ah muqiir bnu shucba iyo abu sufyaan hawsha loo igmaday ayaana ahayd in ay dumiyaan sanamkii laata waxaa hawshaas duminta qaatay oo dhulka soo dhigay sanamkaasi muqiira iyadoo ay ahayd mowqif ay heebad ku dheehan tahay oo ay goobjoog u ahaayeen reer thaqiif waxaana sidoo kale la gubay gurigii uu ku jiray sanamkaas maanta oo kale saddex iyo labaatankii ramadaan sannadkii kow iyo soddonkii hijri waxay ciidamada muslimiinta ka guulaysteen ciidamadii dowladdii saasaaniyiinta iyadoo maalinkaas la dilay hogaamiyahooda waxaana macrakadaas allah fadligii ay soo gebagabaysay dowladdii furus yesdi jird bin shahryaar oo ahaa hogaamiyihii ugu dambeeyey dowladdii furus ayaana lagu dilay macrakadaas maanta oo kale saddex iyo labaatanka ramadaan sannadkii kun afar boqol toddobiyo soddonkii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay dayaarad nuuca aan doolyaha lahayn oo ay lahayd dowladda salibiyadda ah ee maraykanka taas oo ku soo dhacday duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose saddex iyo labaatanka ramadaan maanta oo kale sannadkii kun afar boqol sagaal iyo soddonkii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada silibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ka samaysteen goob u dhoweyd deegaanka buulagaduud ee dhacda duleedka magaalada kismaayo weerarkaas waxaa allah fadligii dhimasho iyo dhaawac ku noqday shan askari oo silibiyiin maraykan ah xubinteennii maanta oo kale iyo maxaa dhacay waa naga intaas tan iyo xubinteenna dambe soo socota sidaas iyo wallaahu naasirunaa nicma almowlaa wa nicma alnasiir
سجل فإنا مؤمنون قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dahornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya aynoo madalaa insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu